إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh ku soo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada aad ku dhegaysan doontaan waxaa ka mid ah weerar duqeyn ah ayaa lagu qaaday fadhiisin askarta dowladda federaalka ku leeyihiin degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar ku qaaday fadhiisimo kala duwan oo ay shisheeyaha kenya ku leeyihiin deegaano ka tirsan jubbada hoose wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa degmooyin iyo deegaano hoos yimaada wilaayadaas ka bilowday oloole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo caafimaadka bulshada dibadbax iyo kulan looga soo horjeedo askari uganda uurku jirta loogala baxay iyo meydkiisa oo muqdisho la keenay ayaa ka dhacay magaalada xudur ee gobolka bakool beesha xawaadle ayaa ka jawaabtay warkii guddoomiyaha gobolka hiiraan ee ahaa inuu dhacayo gaadiidka iyo raashiinka ku wajahan deegaanada ay degan yihiin jufooyinka beesha ka dhashay ee ka baxay dagaalka argagixisla dirarka loogu yeero inka badan toddoba boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin ay wilaayadii islaamiga ah hegadu ka samaysay deegaano ka tirsan gobolkaas maamulka yahuudda ayaa burburiyey madarase ku taalla magaalo ka tirsan daanta galbeed إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان
warkii oo faahfaahsan weerar duqeynah ayaa lagu qaaday fariisin ay askarta dowladda federaalku ka samaysteen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud warkaas iyo war kale oo la xiriira ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo weerar ku qaaday fariisino kala duwan oo ay shisheeyaha kenya ku leeyihiin deegaano ka tirsan jubbada hoose waxaa faahfaahinaya haashim ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgalla ka fuliyey goobo ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka iyo sidoo kale fariisimayaal ay ku sugnaayeen ciidamada shisheeye haddii aynu ka hormarno dhanka gobolka galgaduud rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala tiro madaafiica ku garaacay xero ciidamada dowladda federaalk oo ay kaga sugnaayeen degmada ceeldheer ee gobolka galgaduud halkaas oo ciidamadan dhowaan la geeyey sida ay wararku sheegayaan madaafiicda ayaa ku hoobatay xerada ay ciidamadan ku sugnaayeen welina faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha gaaray inta uu laegyahay ma ahan markii ugu horreysay oo ciidamada ay la kulmaan weerar madaafiic ah oo kaga yimaada dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab dhanka jubbooyinkana ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaallo ku qaaday saldhigyo ciidamada kenya ay kaga sugnaayeen gobolka jubbada hoose rag hubaysan oo ka tirsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal toosa ku qaaday xero ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka hoosingow ee gobolka jubbada hoose halkaas oo laga maqlayay dhawaqa rasaasta isla jubbooyinka ciidamada mujaahidiintu waxay xala dagaal culus ku qaadeen xere sidaas oo kale ciidamada kenya ay ka samaysteen deegaanka taabto ee isla gobolka jubbada hoose hameen hore ayay ahayd markii weerar lagu qaaday sidan oo kale ciidamada kenya ee ku sugan deegaanka taabto howlgallada ka dhanka ah ciidamada shisheeye iyo kuwa dowladda federaalka ah islamarkaana ay fulinayaan qaybaha kala duwan ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sii kordhaya shalay ayay ahayd markii ciidamo ka tirsan milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay dagaal culus ku qaadeen ciidamada xabashida ethoobiya ee ku sugan degmada diinsoor ee gobolka baay jazaaka allaahu khayran wilaayadii islaamiga ah ee baay ayaa degmooyin iyo deegaano hoos yimaada wilaayadaas ka bilowday olole nadaafadeed oo kor loogu qaadayo caafimaadka bulshada maxamed daahir cali suw ayaa faahfaahinaya qiimaha caafimaadku uu leeyahay ma ahan mid la soo koobi karo si guudna diinteenna way ka hadashay muhiimadda caafimaadka iyo nadaafadda iyadoo laga duulayo arrimahaasi ayay wilaayada baay waxa ay bilowday olole kor loogu qaadayo caafimaadka bulshada kaas oo si rasmi ah kaga bilowday degmada bulafulay siddeed koox ayaa ka qaybgelaya ololahan kuwaas oo ku wareegaya xaafadaha bulafulay kadibna waxaa loo sii gudbi doonaa qeybaha kale ee wilaayada ololahan ayaa xooggiisa ku aadan oo lagula dagaalamaya kaneecada iyo cayayaanka kale mid ka mid ah howlwadeennada ololahan ayaa ka hadlay sababta ay xoogga u saarayaan inay la dagaalamaan kaneecada kaneecadu sida la og yahay waxay qaybisaa cudurka la yidhaahdo malaria cudurkaas ayay qaybisaa cudurkana waa la iska garanayaa ee macruuf waaye qof walba wax unbuu ka garanayaa dhibaato badanna ku hayo dunida edel cudurkaas malaria ayaa la yidhaahdaa waxaana sababo eh, jermis la yidhaahdo eh, plasmodium oo ka tirsanna baxda barasaytka qeybtiisa dhiig gasho oo la yidhaahdo protozoa ayaa sababo laakiin malaarida waxay ka tahay kaneecadu qeybiye ayay ka tahay jermiskaas plasmodiumka la yidhaahdo waa afar qaybood ayuu u kala baxayaa qaybta koowaad eh, waxaa la yidhaahdaa qaybta magaca malaria qaadatay waaye waxaa la yidhahdaa plasmodium malaria la yidhaahdaa qaybta kale waxaa la yidhaahdaa plasmodium ovale qayb la yidhaahdaa jirto qayb la yidhaahdo plasmodium vivacis la yidhaahdaa jirto qayb la yidhaahdo eh, plasmodium b f tan aan dhahno waaye plasmodium falcibrom taasaana ugu halis badan laakiin magaca waxa isku qaatay kan la yidhaahdo plasmodium malaria ayaa isku haysto bahashaan eh, la yidhaahdo kaneecada sababta aan ula dagaalayno waa meesha keli ah oo cudurkaas eh, ka faafa waaye kaneecada oo dhanna ma ahee sida la sheegayo waa kaneecada nooca dhidig oo anopheles loo yaqaano taas waaye tan eh, ugu dhibka badan oo sunta wado waxa uu ka sii hadlay goobaha sida gaarka ah ay kula dagaalamayaan oo ay ku beegsanayaan kaneecada targetkeena waxa weeye meelaha ay degan tahay ama hooyiga u ah ama ay ka dhalato kaneecada meelahaasna waxaa ugu daran eh, meelaha biyaha ay fadhiistaan oo biyaha ay ku daaxaan meelaha qashanka uu ku badan yahay cawska iyo geedaha waaweyn oo qashanka badan meelaha ay ku yaalaan iyo boosaneerada guryaha boosaneerooyinka ayaa ugu daran meesha hadda kaneecada hoygeeda uu yahay oo degan tahay meeshaas ayaa ugu badan marka in meelaha si gooniya loo taargeedsado maca daalika ayagoo aan laga tagaynin guryaha iyo xaafadihii iyo meel kasto oo maxaan ku yidhaahdaa ee, oo bahasha loo malaynaya ama joogtaba aan hadda waxba laga tagaynin waa focuskeena ugu weyn waxa weeye meelaha ukumaha ay dhagato ay ku badan tahay ay hergesho ay ku hooyato meelahaas ayaa taargetkeena ugu weyn ah waaliga wilaayada islaamiga ah ee bay sheekh xamse abujacfar ayaa ka hadlay mashruucan wilaayada ay kula dagaalamayso kaneecada iyo xasharaadka kale ee dhibaatada ku haya bulshada مشروعكم ولايده oo ee ma ila raayusa muharabatu albacuuda walxasharaat almu'diya la dagaalanka ololaha la dagaalanka kaneecada iyo cayayaanka kale dadka dhabow oo xayawaanaadka dhabow oo beero dhabow inala la dagaalama oo umatuluku wacyi geliyo walaagi tabarana lala dagaalama baabi'intiisa iyo gaxintiisa walinaga tooba waa mashruuca walaayada insha allahu tacaala tijaabadii bilaawasa ilaahay may ku rajeena ni ni guulayo hoob inta ka guulaysanoona insha allahu tacaala iyo oo muslimiinta iyo walaayada ka nool so- guud una kaalmaysadaan may fadaana inaysa guudba walaayada la kabaahi haddii magaalo ata haddii baadiye ata haddii beero ata haddii xoolo ata barnaamijkaaseen insha allahu tacaala isinda kolley ma in atiina majamacadan hata inta fadheeda eh, waa majamacada laka ta'siisay ama an ka horreyti bilaawowka iyo dardaragelinta barnaamijka muxaarabatu albacuuda
wilaayaadka islaamiga ah ayaa si hagar la'aan ah ugu khidmeeya bulshada ku dhaqan goobaha laga hirgeliyey shareecada islaamka ee mas-uulka ay ka yihiin gobolka bayna si gaar ah meelaha mujaahidiinta ay kaga sugan yihiin waxaa ka socda mashaariic kala duwan oo faa'iido u leh bulshada dibadbax iyo kulan looga soo horjeeda askari ugandha uurku jirta loogala baxay iyo meydkiisa oo muqdisho la keenay ayaa ka dhacay magaalada xudur ee gobolka bakool cabdulaahi yaasin jaamaca qodobkaas ka waramaya
saacada kadib marka idaacadan islaamiga alfurqaan ay baahisay sawirada iyo dukumentiyada maxamed xasan maxamed nuur oo ka tirsanaa askarta dowladda federaalka ah ka oo dalka uganda tababar loogu qaaday muqdishona lagu soo celiyey asigoo meyd ah uurku jirtana lagala baxay ayaa magaalada xudur ee uu ka soo jeedo waxaa ka bilowday dibadbax arrintaa looga soo horjeedo dadka dibadbaxaya ayaa waxay ahaayeen kuwa taabacsan maamulka iyo ciidamada itoobiya ee halkaa ku sugan dibadbaxa ayaa ah mid rabshado wata oo dhagxaan la tuurayo islamarkaasina taayeero ayaa lagu gubay waddooyinka magaalada xudur dhibaatada dhiiriya eedan kuhugna ariigikaan la gooriye eedan kuhugna ulumafadaana askartaan wala ruuriye meelna kishabaw mooshiini halinko annaga dhaw malle walay dhalinyaraha noogaa madaxweynihin gordan qofuna gordaanoon lahayn may fadaane askartiidana noo aruuri tababara nangaada intileera wallaha naga walla gaadauma wallaha naga udurunaayi ugaana nintifaacana dalkaana goodoongay wadna difaacunaay walaagi tababara nangaadaan dinanaaraatana beerana kulbay kadina kulbay ilay qadku koragaay oona fadaana maeeqas wal toosan niigin qaxaglay koorsadaasang ay kaadadiis qalqal ayaa soo wajahay ciidamada itoobiya iyo maamulka koonfur galbeed ee degmada xudur markii mudaharaadku uu bilowday hata geeka mudaharaadka mayku dhiyay mayl erays onogaas xabadka dhiyada soonka dhaawame isbitaalka yaal mayl era emergency hata magaalada walmaanku gobol kor hamarhan qaado leer diyaarin weydiyahayn gudoomiyaha degmada xudur waxa uu sheegayaa in ay ka baqayaan in qoryo kale ay ka faa'iidaystaan mudaharaadka wuxuu intaa ku daray in xarakada shabaabul mujaahidiin ay go'doomisay magaalada xudur islamarkaana haddii etoobiyaanku ka tago meel ay u ciirsadaan aan la arkin sida aawadeedna loo baahan yahay in la isdejiyo meelun hatunku tabaan male unib oo ka jaran meelun umoodu korna male nawayn ilaaliyahay nimankaatan ilaaliyan hoo baree bahanan eran meelun un bahana male antaasi un oo hata oo odanka jarna may fado mayl erays magaaladii gudaandii hata wal oo mayl erays meelkallaka suubi anti hat magaaladii languba oo mayl erays lanshiidoy oo mayl erays dadwalankweel saasi mahabon odayaasha deegaanku waxa ay qabaan su'aalo badan oo cid ka jawaabaysa aan la arkin kuwa oo la xiriira ninka askariga ahaa ee uurku jirta lagala baxay waxayna aaminsan yihiin in askar kale oo xudur ka soo jeeda oo ayagana ugandha loo qaaday aanay nabad qabin amaba noolayn kow dadkantaas soomaaliyan dulkugaadyahayan qaaruma kala linjeey ugandhin maarana iyo maylinjeey nanaari imaaraadka iyo tababar iyo nay maarana baraanga nanaari hoob walalaha baraayda dambagana gali wali aragnay wali lakulagnay wali sawirsi aragnay wali miijay aragnay lamaloolada ku tariigan oo maaragnay loorhaan lantoli huudhaykaan lantoli dabadii madagi afkadhajo tolan qalabkii weladanka jarna kaliidanka jarna beerkanka jarna aglalaan iskuroori yalan insaani ilaa dhuunta
sida muuqata dhallinyarada dowladda federaalka ay askar ahaan u qoranayso ayaa laga beec mushtarayaa xubnahooda muhiimka ee uurku jirta waxaana suuragalay in xubno dowladda federaalka ka tirsan arrinta ay ku lug leeyihiin waxaa sidoo kale dhici karta in shisheeyaha loo gacangeliyey dhallinyarada ee layidhi tababara ay iskood u go'aansadeen in ay xubnaha muhiimka dhallinyarada kala baxaan beerka keliyaha iyo wadnaha ayaa lagu kala iibsadaa lacaga aad u badan waxaana lagu tallaalaa dadka uurku jirtooda qaarkood ay shaqay weysay beesha xawaadle ayaa ka jawaabtay warkii guddoomiyaha gobolka hiiraan ee ahaa inuu dhacayo gaadiidka iyo raashinka ku wajahan deegaanada ay degan yihiin jufooyinka beesha ka dhashay ee ka baxay dagaalka argagixisa la dirarka loogu yeero warkaas waxaa faahfaahinaya maxamed amiin waxgaradka beesha xawaadle ayaa wax laga xumaado iyo mooryaannimo ku tilmaamay war ka soo yeeray guddoomiyaha gobolka hiiraan ugu magacaaban maamulka hirshabeelle cali jeyti cismaan nabadoon axmed cismaan cabdi axmed goolis oo ka mid ah odayaasha beesha xawaadle ayaa sheegay in cali jeyte weligiiba uu burcad iyo isbaariste ahaa iminkana uu doonayo in isbaarooyinka u yaalla uu sii badiyo kadib markii uu ka daciifay qandaraaska la dagaalanka shareecada islaamka ee uu soo qaatay waxa uu sheegay in cali jeyte uu beesha kala qaybinayo uu qolana hantideeda doonayo inuu dhaco isaga oo qolada kale magaceeda hugan arrimahaana iyo waxa uu la yimidna aanay ahayn wax beesha dhaqan u ah ninkaa calijeyte la yidhaahdo ninkaas asalkiisa hore koob iyo sagaashankii iyo maanta intii udhexaysa isbaaraa u tiilay waa dadka kusoo caanbaxay isbaarada haddana isbaaradiyuu doonayaa inuu dhigto asagoo u raadinaya marmarsiyo ama magacuu ku dhigtay isbaaradii ilaa shaqadiisii hore ayuu rabaa inuu soo celiyo ilaa koob iyo sagaashankii ayuu waday kadibna wuxuu ku darsaday gaalada inuu amerikaan iyo etoobiyaan uu qandaraas ka soo qaato isbaarada ku darsado haddana wuxuu doonayaa inuu isbaaradii soo ceshto malaha dhinaca gaaladii ayaa ka daciiftay isbaaradiisii inuu dhigto uu doonayaa xoolaha dadkaana uu xalaashido beelaha dadka muslimiintaana ahna uu xoolahooda xalaashado uu doonayaa isagoo hugan magaca qabiil beeshuna dhaqan uma laha in ayaga dhexdooda uu yidhaahdo beesha meeshaas degta ama deegaanadaas degta koob uma tegi karo waxna uma tegi karaan waxna ma loo gey karo waxna ma cuni karaan waxna ma tabci karaan beerna ma tabci karaan inuu yidhaahdo beel hebelna hala mara xaggeeda meengelyo siyaasadeed hala goobto dhinaca hala aado inuu yidhaha wax beeshu dhaqan u leedahay maqasho weligeedna ma aha laakiin ninka isbaariistaha oo qabaa'ilowga hogaamiye kooxeedka ah ee dhaqankiisu waxa waaye inuu xuub ama dahaar ama god uu gala ka dhigto qabiilka axmed cismaan cabdi waxa uu intaasi ku daray in guddoomiyaha gobolka hiiraan uu isku dayayo in uu boobo hantida intii ka baxday duulaankii lagu soo qaaday ku dhaqanka shareecada islaamka wuxuuna intaasi ku daray in qorshihiisa guracnaa aanay u dhaqangelayn qabiilkii weynaa oo shalay uu gaadiidka saaray dagaalka baabuurkan qaraabka ahoo dagaalka uu shalay dadka saaray isagoo kaalmaysanaya gaalo iyo diyaarado iyo amerikaan kaalmaysanaya dadka xoog ku saaray gaarigaan indhaha la oo fariinka lahayn oon miraadaha lahayn oon mareeg lahayn oo marsho lahayn oo haadayo buundooyinka ka dhacaya oo jahanabo u socdo dadka xoog ku saaray asagoo gaalada ka u kaalmaysanaya oo ciddii diidda xabsi ku tuurayoo dilaya ayuu reerka wada saaray ilaahay mahadis qofkii fahmay ee ka degay oo yidhi gaarigaaga jahnabo u socdo waan ka booday ee qafaalka ahaa qafaalka ku saarnay waan ka degay ciddii tiraa maanta waxaan u aqoonsanayaa al-shabaab inay tahay ayuu yidhi marka taasina mid u soconaysa maha beeshuna dhaqan malaa dadkana dad la cadaabiye la qasbi kara maa waa dad xora beeshuna in beelna la yidhaahdo ha la dhex maro beelna waa xidhan tahay la yidhaahdo wax reer ka soo dhex maray ma aha cid ka yeeli doontaa maja kuwa hala dhex mara uu leeyahay aan ka yeeli doonin insha allahu marka ninku waa nin noocaasa jufooyin badan oo ka tirsan beesha xawaadle ayaa hore heshiis nabadgelyo ka dambeysay oo la galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab halka jufooyin kalena aanay iminka wax duulaan ah ku howlaneen taasi ayaana xanuujisay siyaasiyiinta shisheeyaha dhaqaalaha uga soo qaatay inay horiyaan colaadda shareecala dirirka ah kuwaasi oo uu ka mid yahay guddoomiyaha gobolka hiiraan ee hadda carada awgeed hoyaad iyo harsiimoba ka tegey
in ka badan toddoba boqol oo qoys ayaa ka faa'iidaystay raashin qaybin ay wilaayadii islaamiga ah ee gado ka samaysay deegaano ka tirsan gobolka gado maxamed ciise ayaa faahfaahinaya maamulka islaamiga ah ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee wilaayada gedo ayaa raashin gaarsiiyey dadka ku dhaqan deegaanka taftaagaloy iyo deegaanka golweyn labadaba hoos yimaada degmada luuq ee wilaayada islaamiga ah ee gedo waxaa sidii loogu talagalay uga faa'iidaystay raashin qaybintan toddoba boqol oo qoys oo isugu jira masaakiin iyo fuqaro kuwaasoo la siiyey raashinka noocyadooda kala duwan sida bariiska burka timirta iyo saliid qaar ka mid ah oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inay aada ugu baahnaayeen islamarkaana ay sugayeen deeq raashin oo sidaan oo kale ah
maxamed ibraahim tagale kowra maanta maxaa lagu siiyey raashin waxaa la siiyey laba gasocoo caane iyo iyo laba saddex loo saliide iyo haaf bure haaf bariis haaf sokore kartoon waxaa la siiyey xarakada mujaahidinta al-shabaab maxaa ugu ducaynaysaa marka madaxooda allah kor ka dhigo oka wili raashin cayn kanoo karta ma lagu siiyey maya madaxooda kor allah ka dhigo gaalada madaxooda hoos allah mariyo magacaa ku bilow maxamed cabdikariin macalin taftagale maanta maxaa lagu siiyey maanta waxaa la siiyey raashinkan oo haaf sankore iyo haaf baabure iyo haaf bariis iyo laba gasaac oo callide laba saddex lo oo saliide iyo kartoon tamir eh yaa ku siiyey maxaa isiiyey xarakada maxaa ugu ducaynaya maxaa u dalaa barakayde waxdaafuu ilaahay gaarsiiy leeyihiin dad ugu ducaynaya sidoo kale waxay sheegeen in si nidaam ah ay ku qaateen raashinka weli may raashinkana waa kata weli ma qaadin waa kama kooda raashinkana qaata waay aad bay u mahadsan yihiin si sharaf loo aday waxay siiyeen oo aad u habboon oo waxay siiyeen kolka aad baan u mahad celinaynaa waa kaa aad baan ugu mahadcelinayn markaas si sharaftay inoo siiyeen quruxda badan inoo siiyeen raashinka aad u qiimo badan anaa maanta qiimihiisa aan la goyn karin nooc kasta iskugu jiro anaa aad baan ugu mahadcelinayn
ibraahim nuurow taftagale maanta maxaa lagu siiyey waxaa la ii siiyey raashin raashinka muxuu kale haaf bariis ah haaf sokor ah waka laba biibo aana booro ah waka magaca ku bilow maxamed taftagale maxaa lagu siiyey maanta maanta waxaa la siiyey haaf bur ah haaf sokor ah haaf bariis ah laba xabo aana booro ah laba sadiil oo saliid ah kortoon tamar ah intaasaa la siiyey maamulada islaamiga ah ee ka dhisan wilaayaadka islaamiga ah ayaa garab istaaga dadka masaakiinta ah kuwaasoo gaarsiiya gurmado isugu jira raashiin daawooyin iyo wixii la mid ah
warkaan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqaan maamulka yahuudda ayaa burburiyey madarasa ku taala magaalo ka tirsan daanta galbeed ciidamada maamulka yahuudda ayaa waxa ay weli sii wadaan tacadiyada ay ka geysanayaan deegaanada dhaca daanta galbeed ee ku hoos jira gumaysiga sahyuuniyadda wararka ka imaanaya dhulka la heysta ee falastiin ayaa sheegaya in askarta gumaysiga ay burburiyeen madarasa ku taala bariga magaalada baytulaxam ee daanta galbeed ciidamada yahuudda oo wata cagaf cagaf iyo gaadiidka kuwa xamuulka qaada ayaa waxay gebi ahaanba dhulka la simeen madarasadan oo ka koobneyd shan fasal taasoo la as-aasay sanadkii labada kun toddobiyo tobankii marka laga yimaado dilalka bareerka ah waxa ay ciidamada gumaysiga burburin ku hayaan guryaha iyo goobaha danta guud oo ay leeyihiin dadka muslimiinta ee reer falastiin taasoo qayb ka ah howlaha lagu barakicinayo bulshada muslimka ah warkii subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan saaka iyo aad kala socoteen waa inaga intaa